dadweynaha sharafta leh ee ku jira madasha sigisty maanta waxaanu waraysan doonaa wasiirka maaliyadda ee jubbaland cabdirashiid jire qalinle oo si toosa khadka telefoonka ugu jira isaga oo jooga jubbaland magaalada kismaayo haddaba ku soo dhawow wasiir madasha sigisty
aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dhammaan madasha shibirta shibirtii waxaan dadaaya kusoo dhawaada jubbaland inaad kasoo qaybgelisaan doodaha aad sii daysaan inta badan
waayahay bal marka hore dadweynaha ku dhegaysanaya iyo kuwa ku dhegaysan doonaba wasiir dadyo badan ayaa isweydiinaya cabdirashiid shire qalinle waa kuma marka bal xoogaa yar noo faahfaahi qofka aad tahay
bismillahi raxmaani raxiim dhammaantiin aad baan idin salaamaha idinka iyo dhegeystayaashiinada magacaygu waa cabdirashiid shire qalinle waxaan ahaa dhowr sano gudoomiyaha gobolka jubbada dhexe kaasoo ahaa gobolka ay ilaa iyo hadda gacanta ku hayaan ururka argixisada al-shabaab kadibna muddo sanad laga joogo hadda waxaa la ii magacaabay wasiirka maaliyadda ee jubbaland
waayahay aada iyo aad baad u mahadsan tahay su-aasha ugu horeysaa haddaan kuweydiiyo bal nooga warran adigoo ah wasiirka maaliyadda jubbaland bal xaaladda jubbaland nooga warran iyo meesha ay marayso
aad baad umahadsantaha mar labaad jubbaland hadda waxaan u malaynayaa inaad idinkuna la socotaan xaaladaheeda waxay ahayd meelaha ay soomaaliya xaaladaheeda ay ugu adag yihiin oo dhowr iyo labaatanka sano ee lasoo dhaafay aysan wax dowlada aysan ka jirin oo inta badan ay gacanta ku hayeen dagaal hooyayaal dadka degaankuna ay isku hayeen alxamdulilah markii ugu dambeysay octoobar labi laba laba kun iyo labiyi tobankii ee laga xureeyey shabaab wixii ka dambeeyey waxaanu ku noolnahay nabad waxaa dhacday dib u heshiisiin aan la koobi karin dhammaan qabaa'iladii deganaa waxaanu dareemaynaa inay hadda ugu nabadgelyo fiican tahay gobollada soomaaliya ama steedyada soomaaliya aan idhaahdo oo meesha keliya oon oran karo hadda soomaaliduna way ku odishahay nabadna nabadna way ka islaaxday alxamdulilah ilaah baa mahadleh
waayahay wasiir sidaan la socno hadalkaagana aanu hadda ka dhadhansanayno waxaad noo sheegtay jubbaland inay tahay hadda nabad horumarna badanna ay gaadhay ma la odhan karaa waxa aad sheegayso dhan waxay ku kooban tahay magaalada kismaayo
lama odhan karo walaal inta badan hadda gobolada jubbaland ama degmooyinka jubbaland waa xor weeye waxaa jira gobolka jubbada dhexe oo cadowga welihayo isagana diyaargarowgiisii baan ku jiraa hadda haddii ee gudba sida ugu dhaqso badan inoo xoreeyo kaasoo ay ku taallo magaalo madaxdii dastuurka ugu horeed ee jubbaland magaalada bu-aale waxaana rajaynaynaa insha allah sida ugu dhaqso badan in loogu guuro halkaas
waayahay sidaanu la soconno dhaqdhaqaaq badan lagama arko hadday noqon lahayd dhinaca wasiirada iyo xildhibaanadaba maxaa keenay jubbaland intaasoo sano iyadoo oo jirta imaan dhaqdhaqaaq badan iyo horumar badan laga dareemayn
walaal waxaan u malaynayaa ama ma socotaan baan u malaynaya waxaa jira jubbaland t v t v la yidhaahdo oo laga soo daayo horumarka iyo nabadgelyada iyo waxyaabaha ay ku tallaabsatay muddadii yarayd ee maamul ku jiray dadkao dhanna way la socdaan hadda waxaan u malaynayaa idinka north america xogtiina inay yartaan u malaynayaa hadda for example idaacadan sixifty waxaan u malaynaya hadda idinkugu horeysa qof maamulka ka tirsan oo aada la hadashaan marka taasa iyada lafirkeeda xogtiina ay aada ugu yar tahay sidaas xogtiina aada ugu yar tahay laakiin muddada ay jirtay iyo horumarka ay ku tallaabsatay wax la isbarbar dhigi kara ma aha hadday noqon lahayd heshishiinta hadday noqon lahayd xagga horumarka ganacsiga hadday noqon lahayd inta degmaa hadda xorta ah sida ay u hormareen iyo sida ay u dhaqdhaqaaqeen taana ma aha keliya in aad idinku ogtihiin international community iyo dowladaha deriska iyo dhammaan markay booqasho ku yimaadaan waxay yidhahdeen muddada aada jirteen iyo horumarka aad ku tallaabsateen aad u kala fogyihiin marka waxna lagu ammaanaan haysanaa cidi ciddii timaado indheheeda ku aragta ama ciddii t v-yada ka daawataba waxyaaba waxyaaba badanna lagu ammaanaan haysanaa alxamdulilah
waayahay marka laga yimaado madasha sigista dadweyne aada u fara badan ku jiraan oo aad sheegtay imaanay la socon bal horumarka aadka u fara badan ay ka jiraan waxaanu la soconnaa dadyo badan imay odayaal badan oo ka hadlay madasha sigisti imay diidan yihiin habu socodka iyo iyo horumarinta aad hadda sheegaysid imay leeyihiin horumar badan kama socdo inay hadda jiraan odayaal iyagu laftigoodu la baxay madasha badbaadada jubbaland maxaad taa kaga odhanaysaa laftigeeda
adan waxa weeye horta hore system markuu wanaagiisa abaadka yeesho horta hore waa markuu mucaarad yeesho waan ogol lahay mucaaradka waan ogol lahay mucaaradka wax hagaajinaya waan ogol lahay mucaaradka wax dhaalinaya meelaha aad joogtaan ba oppositions waa ku jiraan opposition oppositionka ma aha wax wax duminaya ee waa wax wax hagaajinaya inta badan cidii wax hagaajinaysa talooyin lagu soo siyaadinaysa oo ooleh farasku ha ka dheereeya odhanaysa waan soo dhaweynaynaa anagu waxaan aaminsan nahay yareeda la jiray iyo sida hadda ay wax wax u socdaan inaysan weliba isu dhignin farasku uu ka dheereeyey bini aadan baan nahay bini aadamkuna sheegasho lagama waayo waxa weeyaan waa la arkayaa qof aan aan ku qanacsanayn laakiin hadee majoritigaa la raacaya majoritiga dadka degaanku aad bay ugu ugu faraxsan yihiin horumarka iyo nabadda iyo isku tashiga jubbaland international communitygana marmarka qaarkood annaga example loo soo qaataano waxay yidhahdaan sida jubbaland oo kale ama steedyo kale ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqoto inay noqdaan aad bay feenaanay
laakiin jalawasiir communityga banaanka inu ku joogaa waxay arkayaan iyo odayaashani cabashooyinka soo jeedinayaan iyo laftigeeda hadda siaanu ogsoonahay laba xildhibaan oo iyagu ka mid a oo la yidhaahdo cabdiqaadir ibraahim cali iyo maxamed cali yuusuf intuba waxay dhaliileen qaabka ay u shaqaynayso dowladdiinu iyo iyo waxa ka jira jubbaland imaanay islahayn iyo intay jirtay oo weliba iyaga laftigooda xildhibaanada shaqadoodii laga eriyey arrintaas laftigeeda maxaa dadweynaha ka qancinaysaa oo leedahay way ku dhacday ama way jirtaa
xildhibaanadu xildhibaanadu xasaanad bay leeyihiin xildhibaanadu ixtiraam bay mudan yihiin xildhibaanadu waa xildhibaanadii dadka masalayey xildhibaano intay degaankoodii ka tageen samaynaya provocation samaynhaya oo doonahaya inay qabiilada kiciyaan oo doonahaya inay danahooda shaksiga dartood wax u duduumiyaan ayay ahaayeen labadaa nin baarlamaankaana tallaabada ka qaado maaragtay qodob anshaxa ah ku eedeeyey xasaaradiina kaga qaaday iyagaana waxay sameeyeen inay dowladdii dhammeyd iyo mas-uuliyiintoodii ku tilmaamaan argagixiso ku tilmaamaan ayay gaareen hadda waxaan u maraynaya xildhibaanku limid buu leeyahay cod buu leeyahay isagoo halkan joogu hadli karaa xasaanad buu leeyahay marka waxaan dareemaynaa nimankaa niman siyaabo kale u shaqeynayna ahaayeen sidaasayna ku waayeen xeralkoodi
waayahay haddii idinka jubbaland ahaan jalawasir laydin eedeeyo oo dhaliil laydin soo jeediyo hadday noqon lahayd odayaasha hadday noqon lahayd xildhibaanka oo laynala xisaabtamo waxaad leedihiin qofkaasi dhib ayuu usoo jiidayaa jubbaland mise waxaad leedihiin in la dhegeysto weeye shacabka iyo weliba baarlamaanka laftigiisa
anagu anagu xukuumad ahaan waxa weeyaan hawsha waxay ahayd hawl ay baarlamaanku iyagu qabsadeen labadaa xildhibaanna tallaabada iyaga ay ku dhaqaaqeen qaartoodii way heleen xukuumad ahaan anagu waxaan nahay golihii fulintaan nahay laakiin baarlamaanku markuu arkay xubnaha tallaabooyinka ay qaadeen oysan la wadaagin baarlamaankii oo ay intay meel kala tageen ay ay maamulkii iyo systemkii ku tilmaameen argagixiso ku tilmaameen qodobadii loo cuskaday haddee dhammaantood waad haysaa baan u malaynayaa wax u baahan ma aha inaan hadda fasiraad anigu kasii bexbixiyo
wa wa waayahay xildhibaan sida aanu la soconno caasimadda kismaayo maaha kumeel gaar ayay ahayd caasimadda saxdaa waxaa bo-aalay sida aanu la soconnana ilaa hadda ma iidaan gaadhin weli waxaad tihiin weli waxaad fadhidaan caasimaddii laga dhigay si tembraria loogu sii gaadho miyaydaan la mid ahayn sida galmudug oo dhuusamareeb aan gaari karayn iyo khaatumo laascanood aan gaari karayn miyaydaan horumarkiina laftigiisa caasimaddiina weli aydan gaari karayn oo inaydan lamid ahayn dowlad goboleedyada hadda bilood oo kale
walaal aad baad umahadsan tahay su-aasha in lais weydiiyo waa haboon tahay laakiin waxaan kuu sheegayaa idinku banaanka aad joogtaan annaga gudahaan joognaa xaaladda rasmiga ee jirta waan ognahay istaraatiijiyad military bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in loo diyaar garoobo waxay u baahan tahay inaan tallaabo kasoo noqosho aan lahayn la qaado wax macnoa ay samaynayso ma jirto inta la dhaqaaqo in dib loo soo laabto ama inta la tago in in la galo oo xisaar la galo oo lagu xayirmo waxa aan rajeynaya waxa weeye hadda waa loo diyaar garoobay saddex kun oo ciidana loo diyaariyey way dhaqaaqayaan haddii eebeedna waana la xoreynaya sida ugu dhaqso badan marka markaana waxaa loo guuri doonaa haddii eebeedna caasimadii rasmi ahayd baa loo guuri doonaa haddii eebeedna marka goormaa loo guuraya waad malanaysaa hadda saddex sana sida ugu dhaqso badan insha allah
waktiga ugu dhaqsiyaa badan inshallah sida ugu dhaqso badan ba- sida ugu dhaqso badan baa u dhaqaaqayna insha allah waayahay halka aad nagala socotaan waa madasha sigistii oo aan ku waraysan doono aan ku waraysanayno wasiirka maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalinle n dadyowga n sharafta leh ee madasha sigistii n jaale wasiir haddii aan ku weydiiyo n su-aal kalo n deked ayay leedahay n jubbaland dekedaha soomaaliya ugu waaweynna waa leedahay n weli horumar kamaydi samayn wax la laga diraya lama arag dekedii weli n qaabkii la rabay in loo furo looma furin maxay tahay dhibka idinka haystaa xagga dekedda
walaala dekeda kismaayo way shaqaysaa shaqadeedana si fiican bay u socotaa jubbaland horumarkeeda ay ku tallaabsatay iyo ciidamadeeda ay dhisatay dhammaanteed waxa laga dhisahay waxa weeye dakliga dekeda kasoo galay u badan tahay marka ciddii kugu tiri dekedu ma shaqayso si kale u fikiraysaa dekeda kismaayo maraakiibta imanaysa kala joogsi ma laha oo ka imanaya qaliijka inta badan marka si fiican bay u shaqaysaa dekedaas dhaqaalaha iyo miisaaniyadda laga soo galaana waxaan hadda meesha kusoo koobi karna ma
waayahay n jaale wasiir n waxa weeye hadda ciidan badan ayaa waxay ka cabanayaan mushahaare la-aan adiguna waxaa tahay wasiirkii maaliyadda maxaa keenay baad u malaynaysaa mushahaare la-aanta xaggay dhaqaale daradu ka jirtaa haddii ay dekadiini furan tahay dhaqaale fiicanna aad leedahay waa haysanaa
waxaan u malaynayaa websityo kaleeto oo kalda inaad akrisaan u malaynayaa ama meelo kaloo laga hadlayo inaad maqashay ma doonayo inay infarta ku fiiqee ciidankii mushaar la-aanta noqday adiguba dib ugu noqo meelaha laga sheegayo cidda maamusha weydii annaga ciidankanaga oo mushaar ka cabanaya lama sheegin ciidankanaga oo oo saad ka cabanaya lama sheegin ciidankeenu mushaarkiisa si joogta u helaa
wa waayahay n dawladda ayaa hadda dhalatay farmaajo n dawladda dhaqaale ahaan maxayna kula xisaabtantaa haddaad tahay wasiirkii maaliyadda sida dekedoor kale iyadu laftigeedu cashuur mayna ka qaadaa se waxa weeye waa in jubbaland unbaa isku falaysiisaa waxay ka hesho halkaas
walaala si si fiican baan u wada shaqaynaa wada shaqayn rasmi ah naga dhexaysa annagii dowladda federaalka xiriirkeenu aada ugu wanaagsan yahay waan soo dhaweynay doorashadii mudane maxamed cabdullaahi farmaajo waxaanu rajaynaynaa inuu xiriirka si sida hadda uu yahay uu aada uga sii wanaagsanaa
n waayahay n marka goorma ayaad gaari doontaan n gobollada kale ilaa hadda gobolladii intii badnayd maydin gaadhin sida aad adiguba sheegtay n maxaa idinka celinaysa sababta idinka celinaysaa maxay tahay mar haddii aad haysataan dhaqaalihii haddaad leedahay ciidankii mushaaharadii waa siinaa maxay tahay sababta ilaa saddexdaa sano idinka celinaysaa inaad gacanta ku dhigtaan jubbaland oo dhan xuduudaheedana aad kantarooshaan
waa tahay steps badan baa lasoo qaaday ama tallaabooyin badan baa lasoo qaaday muddo badan bay soo socotay waad og tahay maamulka ku-meel gaarka ahaa baa jiray baarlamaan dib u heshiisiino ay gogashoodu fidsaneed intii muddo ah welina ay fidsan tahay oo qabaa'iladii soomaaliyeed ee degaanku deganaa dhammaantood ugu heshiisiinayay oo laga soo bilaabay from scratch ama ama ama eber laga soo bilaabay ayaa socday tiina hadda way soo gabagabowday waxaa hadda loo maaragtay gacmaha laisku haysta waxa weeye inta dhiman magaalooyinka dhiman ee cadowgu haysto sida loo xoreyn lahaa wey taasaana muhiim ahayda iyadoo dadku heshiis yahay gacmaha is haysto inaan u dhaqaaqno haddii ay beedno cadowga dhankiisa taasaa aada muhiim loogu ahay
wa- waayahay markaa goormaad u dhaqaaqaysaan si aanu la soconno al-shabaab ayaa haysta meelo badan oo kamid ah n- jubbaland haysta marka goormaad jaale wasiir u dhaqaaqaysaan saddex sano ayaa la dhaafay intaad lahayd oo u dhaqdhaqa- dhaqaaqayna dhaqdhaqa- dhaqdhaqaaqa haddaba dhaqdhaqaaqa haddaba waanu bilownay haddee xeelad xeelad military miyaa la ohan jiray weeyaan laakiin dhaqdhaqaaqu ugu socdaa si deg deg aanu doonaynaa in gobolka hadda loo qabto inta shabaabka ku harsan yahay ee jubbaland uu ka joogo
waayahay n n cashuur n ma ka qaadaan n dadweynaha laftigiisu n degan magaalada magaalada jubbaland oo dhan mise waa kismaayo keliya ku egta cashuurtiin
maanka cashuurta jubbaland inta degmo xora iyo tuulooyinkeeda dhammaantood way bixiyaan dadku waana dad maaragtay u hoggaansan sharciga iyo nidaamka dadkuna serviceskii dowladda ay uga baahnaayeen waa la siiyaa oo way haleen hadday noqon lahayd isbitaaladii hadday noqon lahayd iskuuladii hadday noqon lahayd biyihii hadday noqon lahayd waddooyinkii intaba dib bay ayaga u noqotaa canshuurtooda ay ayagu baxsadaan baa loogu shaqeeyaa
wa- waayahay n sidaanu la socono n guddoomiye adigu n n w- n xildhibaanada labada xildhibaan oo n shaqada ka tegey n waxay caddeeyeen in ay weli ay ka jirto n qabiil ahaan kismaayo ay sheegeen in n madaxweynaha n axmed madoobe u magacaabo rag isaga la jiliba ama la qabiila maxaad arrintaa ka oran lahayd
wax ka jira ma jiraan marka waxa weye nin maamul qabsado waayey bay way waxay ku hadleen mana u malaynaya axmed madoobe madaxweynihii jubbaland degaankan markii la fiiriyo degaan uu qabiil leeyahay ma aha degaankan waa degaanka keliya ee soomaaliyeed ee soomaali ku wada dhan tahay oo qabiil walba laga helayo waxaana kuu sheegayaa degaanka keliya ee qabiilo badan oo baarlamaanka federaalka ee soomaalida aan si laga siinin meesha ay ka heleen meeshan inay tahay sida soomaalida looga tafgelinayo oo weliba loo hiiliyey dadkii la dugmi jiray ee minority-ga ahaa oo dad badan oo minority ahoo aan lasoo shaqaadi jiray ay meeshan ku leeyihiin xubno ama golaha fulinta ha noqoto ama golaha sharcidiyiinta ha noqoto marka waxaan odhan karnaa meesha keliyaba cadaalad ay ka jirtaba markii loo fiiriyo meelaha kale
waayahay marka odayaasha laftigeedu cabanaya oo weliba adigu aada isku jifa tihiin laftigooda oo ka cabanaya dhibaatada ka jirta jubbaland maxaad u malaynaysaa inay tabanayaan odayaashaasi
anigu ma maqlin odayaal anigu isku jifanahay oo ka cabanaya jubbaland anigu wasiirkii baan ahay cid hadda ila soo xiriirta oo ii sheegto cabasho ma jirto marka ma u malaynayo inay jiraan dad ka cabanaya oo degaanka ah inay jiraan u malaynayo waayahay aada iyo aad ayaad umahadsan tahay jaal wasiir maxaad kusoo gabagabaynaysaa oo dadweynaha sharafta leh ee madashaas sigista ku jira iyo kuwa ku dhegaysan doona ee soomaaliyeed ee adduunka dacaladiisa kala jooga maxaad kusoo gabagabayn doontaa wasiir
aad baad umahadsan tihiin marka koowaad haddaad tihiin sigisti idaacadda sigistiga waa idinkaga mahad celinayaa waraysiga aad maanta nala soo sameyseen waxaanan jecelnahay xog badan inaan idinla wadaagno waxaan rabnaa keliya inaan idiin sheegno oo hadda ka horna madaxweynehenu ka sheegay meesha la yidhaahdo shirkii ugu dambeeyey hadda london ka dhacayay hadda dhibaato sheegidda iyo qabiileynta iyo iyo horumar diidka iyo intaba waxaad moodaa inuu ku haray qurbajoogtii qurbajoogti waxaan leenahay waddankiina dadka jooga ku xirma la shaqeeya waxaad ku taakuweyn kartaan ku taakuwaya waa laga gudbay barnaamijka qabaa'ilka waa laga gudbay dadku soomaali buu noqday waxaan kaloo idiin sheegayaa berri moogiya saa dambe haddii eedino madaxweyne farmaajo oo wafdi ballaaran wata inuu jubbaland soo booqanayo dhowrkii maalmood oo u dambeeyeyna diyaargarowgiisa aan ku jirnay aada loo sugahayo oo si soomaalinimo aan loo soo dhaweynayo haddee farxaddaasaanu qabnaa annagu iyo nabadaa waxaa laidiin sheegaya haddee cid wax idiin sheegto waxbata ma jiraan xaqiiqda annaga idiin sheegayna waddanku waa nabad imaada maalgashada soo booqda caruurihiina keena oo maaragtay dhulkiina ku damaashaada kismaayo meesha la yidhaahdo waa meel qurux badan xeeb qurux badan leh waa idin soo dhaweyneynaa haddaad tihiin qurba joogtii fikrad fiicanna naga qaata waxa la sheegayo ciddii wax sheegtaa warkeeda ala soo dabajaro haddii eegeedno oo xaqiiqdiisa ogaada insha allah aad baa wasiir aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaadba wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda jubbaland cabdirashiid jire qalinle oo si toosa ugu jira kadka telefoonka isagoo jooga magaalada kismaayo waxaa waraysanaya anigoo ah yaasiin ducaale waa madasha sigisti aada iyo aad ayaad mar labaad iyo mar saddexaadba u mahadsantihiin